taswiirta toddobaad markii uu ciise sameeyey mucjisadaasii kulul ayuu wuxuu xertiisa ku amray in ay galaan doonida oo ay u gooyaan webiga dhanka kale markaasuu ciise keligiis gaar u dhaqaaqay si uu u tukado habeenkaa isaga ah waxaa timid duufaan kulul oo markaasi doontii gelgishay xertii aad ayay u naxeen oo waa ay garan waayeen waxa ay sameeyaan markaasaa ciise u yimid isaga oo biyaha ku dul socda xirtii markay arkeen isagii aad ayay u sii naxeen oo waxa ay moodayeen wax jin ah oo ku dul socdo biyaha markaasaa ciise ugu jawaabay oo ku yidhi waa aniga ha cabsanina markaasaa mid ka mid ah xertiisa waa butrose oo ugu jawaabay oo uu ku yidhi haddii aad adigu tahay sayidow iga yeel aniga inaan ku dul socdo biyaha oo aan adigu kuu imaado markaasuu ciise wuxuu ku yidhi kaalay markaasaa butros doontii ka soo degay oo waxa uu bilaabay inuu ku dul socdo biyihii oo uu u dhaqaaqo xagga ciise masiix laakiin markii uu arkay hirkii weynaa ee soo socday aad ayuu u naxay oo wuxuu bilaabay inuu ilo markaasuu ku qayliyey sayidow i badbaadi sayidow i badbaadi markaasaa ciise isla markiiba waa uu gaaray oo gacanta ayuu soo qabtay markaasuu ku yidhi iimaankaagu waa uu yaryahay maxaad u shakisay qaarkood ma aaminayaan in biyo lagu dul socon karo maxaad u malaynaysaa haddii aad aragto markaasi qof ku dul socda biyaha badda indiya waxaa markaasi dhici karta in aad yaabto oo aad tidhaahdo waxani waa jinni laakiin xagga ilaahay wax kasta waa suurtagal butros waxa uu bilaabay in uu dhaqaaqo xagga ciise masiix laakiin maxaa ku dhacay muxuu ku yidhi ciise adigu iimaankaagu waa uu yaryahay maxaad u shakisay butros waxa uu indhihiisii ku qabtay hirkii weynaa oo waa uu cabsaday intuu indhaha ku qaban lahaa ciise masiix waxaa laga yaabaa inuu isku yidhi ma runbaa ma biyaan ku dul socdaa ma runbaa ma biyaan ku dul socdaa markii uu indhaha ka leexiyey ciise masiix oo dhanka kale uu eegay ayuu wuxuu arkay hirkii khatarka ahaa ee ku soo socda maantana waa sidaasoo kale haddii indhaheennu aannu ka leexinno ciise masiix ee aanu eegno dhibaatada dunida waxaa dhici karta in aan halaagsanno